rajo badan oo naga gashay dhulkan in nabad lagu wada waari doono lagu wada dhaqmi doono laakiin colaadii hore mid kaba culus yaa kaabiga inagu haysaan inaga fogeyn haddaan khaatuma nahay iyo haddaanu dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn nahay dagaalkaana lagama talagelin war iyo wacaalla uma hayno dhulkana dadkaasaa leh dhulka reer sool iyo sanaag iyo caynbaa leh maamulaa isku dilaya dee maamulo isdila oo dhulkan isku dila talyaaniga iyo ingiriiskii baa noogu dambeeyey wakhtigan aanu joogno qarniga koob iyo labaatana in maamullo midkoodna dhulkana uusan lahayn inay ku dagaalamayaan nama anfacdo abtirsiinadan cusub ee lala roorayo bahashu ma shalay unbay dhalatay bahashu ma cawrkaa lagu kacsanayaa mise dano ma guurto ah yaa jira annaku dhulkana annakaa leh taladiisana haddaanna laga qaybgelin ama haddaanan hormood ka ahayn meelu gaadhayaa ma jirto waa hadal war saasaanu annagoo miyir qabna annagoo miyir qabna oo waxa dantayadu tahayna aan ka maran habaabaynin yaanu go-aansanay somalilan wadahadalla inaanu la gallo hadaladaa waa wadaynaa wadahadalladaasu meel fiicanna waa marayaan waa saluugnay habka loo wado iyo inaan dhaqso hawshaa loo kala jaraynin laakiin meel kale meel kale magaalo kale hayb kale dowlad dhexe cid haysa cid kale ama qabiil ha ahaato daaroodkaa sankanna laga marmarinayo ama harti ahaato war cid kale miyaad haysaan oo diyaar u ah inaynu wada hadallo in danaha la wada leeyahay meel looga soo jeesto anigu ma hayo inta waray kuwaana waa u sheegnay war hadday xaalad abuur tahay hadday been tahay hadday saxaafad tahay hadday tahay waxaan jirin oo riwaayadoo la dhigayaa war ciddaasu waa ku fiican tahay qolyahanna waa kaga fiican tahay waxaan anigu odhan lahaa war danteenna ha lagu soo ururo war wax gaaraanu ka rabnaa ma jirto war khaatumana kama rabto war intanu isku qabiil ma aha war intanu waddankoo dhan bay ka kala yimaadeen waxaana midaynaya oo ay u socdaan oo nimankaa kala doodayaana waa waxa guudaan wada leenahay ummadda wada leedahay ku deeq baranayo bixinayo dee laga akhrisan maayo ciddii dagaal aan annakana anfacayn noo horseedaysana kama yeelayno weligaaba qabiil ka dhigo oo qabiil dhulbaanta dhexdiisaa dadka dhexdiisaa weligaa ku meehanaaw war lagaa akhrisan maayo dadkaasuna dagaal aan danahooda ahayn ma gelayaan kuwaasaa ugu dhow hargeyso jooga war anigu waxaa qori belada maxay tukaraq loo tegey war tukaraq gambadhe labaatan kilomitr bay u jirtaa soomaa waxa ciidanka somalilan gambadhe oo awalba ay joogeen oo dalkao dhan joogeen waxa inta la duulay tukaraq loo tegoo labaatan kilomitr u jirta anuu ma garan war haddii ciidanka somalilan aanu heshiino maamulka somalilan war annakaa diyaar u ah xuduudka in bixin la tago in bixin la tago annakaa diyaar u ah laakiin haddaanan heshiin oo waxaanu wada leenahay aanan dhisan dee annagu dagaal hashuqu kuma leyn waayadan world cupkaan daawanaynay dee kana ma world cupbana looga dhigaya ma dagaal ma dagaalaan anaku shuqulba ku lahayn oo cidinaga talagelin oo aan telefishinka waxaanu ka maqalla ah war ma gelayno war ilaa aan ka heshiino oo daacadnimo iyo wax dhaba aanu ku heshiino cad oo muran madoonto ah war dagaalaanu gelaynayo cidaan ugu hiilinaynaana ma jirto war xayntaa yar ee adhiga ah ee dadku haystaanna war yaan lagu loo farin war xayntaa yaan lagu loo farin warooy riwaayaduhu waa iska badan yihiine xaynta qudhadeedu exposure badan bay heshayo maalin walba tiiyo afarta riyaad aad aadba kala baratay oo midda gees jaban iyo midda